aynu dalkadi iyo qawaaniintiisana dhowrno rasuulkan iyo qawaaniintiisana dhowrno dilka lanoo dhiibay daacadnimo u gudano
بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiyaha golaha wakiilada xildhibaanada dowlad goboleedka puntland madaxda sharafta leh isimada waa idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan guddoomiyaha uga mahadcelinayaa iyo guddiga doorashooyinkaba fursaddan qaaliga ah ee ii oggolaadeen in aan baarlamaanka soo hordhigo barnaamijkayga siyaasadeed oo kooban waxaan u malaynayaa saacaddaada ma socoto si aad ugu xaqsoorto murashaxiinta bilow a okay balse marka hore waa aniga iyo taariikh nololeedkayga magacaygu waa nuuradiin aadan diiriye maxamed da-daydu waa afartan jir waxaan ahay waddani reer puntland ah waxaa alle igu manaystay caafimaad iyo maskax fayow xagga waxbarashada waxaan haystaa saddex shahaadooyin mid tahay bachelor labana tahay masters degree midna tahay maaraynta khayraadka biyaha midna tahay siyaasadda arrimaha bulshada waxaan leeyahay labaatan sano oo khibrad shaqo ah ilaahay ayaa wakhtiga ii barakeeyey soomaaliya waxaan kaga soo shaqeeyey macallinnimo waxaan sarkaal sare ka noqday dowladda hoose ee magaalada london gaar ahaan qaybteeda qorshaynta iyo baarlamaanka ingiriiska waxaan puntland ka ahaa agaasimaha hay-adda hadma oo iyada ku howlanayd wax ka qabadka musiibooyinkii sunaamiga iyo abaarihii ku soo rogmaday puntland waxaan ugu dambeyntii la taliyo sare ka noqday hay-adaha qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda unisef khibradaydaas shaqo oo ah arrimaha qorshaynta maaraynta mashaariicda xiriirka caalamiga arrimaha bini aadamnimada waxay taabanaysaa waddamo ballaaran ee soomaaliya africa yurub iyo asiaba ah waxaan ku faani karaa inaan ka hufanahay burcadnimadii iyo dembiyadii laga galay soomaaliya siddeed iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay xubnaha baarlamaanka sida aan filayo inaad la socotaan waxaa suuqa taal in marka doorashadu timaado la isticmaali doono laaluush iyo xubnaha baarlamaanka oo la iibsado waxaa weliba la sheegaa in murashixiinta qaarkood yidhaahdeen horay ayaan u iibsaday xubnihii baarlamaanka ee aan u baahnaa anigu waxaan caddaynayaa inaanan wax lacag ah xildhibaanada u siin inay ugu doortaan waxaan sidaa daraaddeed idinka codsanayaa inaad codkiinna isiisaan waayo waxaan rumaysanahay inaan awood iyo aqoon igu filan u leeyahay inaan sameeyo isbeddelka ay puntland u baahan tahay maanta arrimaha qallabsan ee mudnaanta koowaad leh in wax laga qabto ee puntland horyaal waxaa ka mid ah in la xoreeyo gobollada iyo degmooyinka laga haysto puntland iyo guud ahaan amniga puntland difaaca iyo amniga waxaa lagu sugaa oo ugu horreeya waa in aad qadiyadda aaminsan tahay eena kaa dhadhacsan tahay waxaan ku celinayaa mar labaad in gobollada sool sanaag cayn iyo highland ay awalna ahaayeen gobolladii sababta u ahaa midnimada iyo israaca soomaaliya siddeed iyo tobankii sane ee burburka jirayna ay hor taagnaayeen kala qaybinta soomaaliya qadiyadda meeshaas taalana waa meeshaas midnimada soomaaliya midnimada soomaaliyana waa waajib dastuuri dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka puntlandba arrinta labaad waa tayagelinta hay-adaha dowladda gaar ahaan maamulada dowladda hoose iyo hay-adaha maamulka dowladda dhexe in la dhammaystiro habka dimuqraadiyeynta iyo ku dhaqanka socodsiinta dastuurka in horumar deg deg ah laga gaaro dhaqan dhaqaalaha iyo haqabtirka cunnada iyo in dib loo eego habdhismeedka siyaasadeed iyo waxqabadkeedaba haddii aad i doorataan waxaan wax ka qabanayaa arrimaha aan kor ku soo sheegay waxaana rajaynayaa inaad muddo lix bilood gudaheeda ah ku arki doontaan midho dhal dhab ah haddaba sidee baan u qaban doonaa dhanka xoraynta laascaanood iyo degmooyinka kale waxaan marka hore digniin ku siinayaa maamulka hargeysa inay si nabadgelyo ah isaga baxaan haddii kale waxaynu qaadanaynaa tallaabo kasta oo aan ku soo cashan karno dalkayna amniga guud ahaan waxaan ilaalinayaa dhammaan xuduudaha puntland waxaana ugu yeerayaa ummadaha aan deriska nahay nabad iyo iskaashi hase yeeshee xadgudub kasta oo lagu sameeyo ciidayada waxay la kulmi doontaa jawaab aan naxariis lahayn waxaanan iyana ciribtiri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo falal dembiyeedka abaabulan ee ka dhaca magaalooyinka iyo waddooyinka kuwaasoo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga sidoo kale afduubka lagu sameeyo martida dalka tahriibka ay mar walba kumayaal ruux ku nafwaayaan qaraxyada aan loo miidaandayin ee lagula kaco birmageydada iyo burcadbadeedka midka kalluun iyo midka maraakiib eeba laga yaabo in ay dalka u soo jiiddo in gemin ahaantiisaba uu shisheeye qabsado waxaan dhammaan arrimahaas kaga hortegayaa waa sharci kala dambayn iyo anshax adag si aan taas u gaarana waxaan saddex jibbaarayaa mushaarka ciidamada amniga si aan arrintaas u gaaro waxaan saddex jibbaari doonaa mishaarka ciidamada booliska magaalooyinka daraawiishta ciidamada badda iyo booliska deegaankaba waxayna u heli doonaan mishaarkooda si joogto ah bil walba waxay kaloo helayaan agabyo kale oo badan iyo daryeelka ay xaqa u leeyihiin xagga horumarinta dhaqan dhaqaale waxaan u abbaarayaa sida soo socota waxaan ku bilaabayaa qorshe habaysan oo horumarineed waxaan mudnaanta siinayaa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka dekadaha gegada diyaaradaha iyo tamarta kobcinta dhaqaalaha gaar ahaaneed iyo in la dhiirigeliyo maalgashiga waddaniga ah iyo kan shisheeyaba in habmaamuleedka dowladda lagu sameeyo isbeddel deg deg ah lana socodsiiyo hawsha isbeddelka siyaasadda afarta sano ee soo socota ayadoo fiiro gaara loo yeesho fulinta adeegyada bulshada mudnaanta koowaadna la siinayo waxbarashada lana hubinayo afarta sano ee soo socota in heer kasta ee heerarka waxbarasho aan laba jibbaarayno haddii ilaahay yidhaahdo waxbarashaduna ay lacag la-aan u noqonayso ubadkeenna soo koraya sidoo kale in dadka reer puntland laga haqab jiro caafimaadkooda lana gaadhsiiyo dhammaan degmooyinka dalku ka kooban yahay miyi iyo magaalaba waana in magaalooyinka iyo miyigaba lagaha qabtilaa arrimaha biyaha oo dhibaato gaara ku ah puntland iyo deegaanadeeda toddoba iyo tobanka milyan ee neef ee xoole ee ku nool puntland waa inay helaan sidoo kale biyo ku filan si ay u badbaadaan xagga sharciga puntland waxaan ballan qaadayaa anigoo la kaashanaya baarlamaanka inaan ku dhammaystiro muddo laba sano ah gudaheed dastuurka puntland iyo dhaqangelkiisaba wuxuu sharcigu ku salaysnoon doonaa mabaadi'da islaamka iyo dimuqraadiyad cadaalad loo siman yahay waxaan dib u habayn buuxda ku samaynayaa habka siyaasadda dalka waxaan ka dhigayaa mid ku salaysan dimuqraadiyad cadaalad iyo sinnaan ayadoo xoogga la saaraya arrimaha soo socda ay ugu horrayso midnimada dadka iyo dalka puntland inaan hirgelinno kuna dhaqanno cadaalad u dhaxaysa dhammaan shacabka puntland inaan hirgelinno daris wanaag isu dheelitiran oo u dhaxaysa puntland iyo ummadaha deriska la'ah inaan ka qaadno dowr muuqda ka talinta aayaha dalka soomaaliyeed iyo in la yeesho xiriir iskaashi iyo wada noolaan waddamada deriska ah guud ahaan iyo bulshada caalamka gaar ahaan waxaan hubaa inaad isweyddiin doontaan haddana aad isweyddiinaysaan halka aan ka keenayo dhaqaalaha aan ku fulinayo intaas oo howlo ah su-aashaasi waa su-aal xaq ah gar ah saxanna mudanna in la isweydiiyo waxay arrimahaasi u baahan yihiin marka ugu horraysa dad aqoon u leh iyo dhaqaale lagu fuliyo intaba sidaas darteed waxaa baahidaas daboolaya arrimaha soo socda kow waxaan xilalka dalka u magacaabayaa dad reer puntland ah oo aqoon leh labo waxaan abuurayaa hay-ado dowladeed oo karti u leh inay fuliyaan isbeddelka aan u baahannahay waxaan howlaha si joogto ah ugala tashan doonaa baarlamaanka odayaal dhaqameedyada iyo aqoon-yahanka waxaan si adag ugula dagaalami doonaa musuq maasuqa kaasoo hadda maraya in ciidamadii amniga sugi lahaa baarlamaankii shaqaalihii dowladda aysan si joogto ah u helin mishaaraadkoodii arrinta ugu muhiimsan ee dhaqaalaha waxaan si habaysan u canshuuri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dhulka waayo canshuuraha dhulka waa halka dakhli ee ugu weyn ee puntland u soo xarayn kara maaliyadda ay u baahan tahay haddii aan tusaale idinka siiyo laba bilyan oo doolar oo sanad walba ka soo gala dibadda dalka soomaaliya oo puntland ugu yaraan ay ku leedahay saddex meelood meel boqolkiiba lixdan dhaqaalahaas waxaa lagu dhisaa guryo waxaan sidaas darteed si habsamile u canshuuri doonaa dhulkaasi ah wuxuuna dhalin doonaa dakhli ka badan dakhliga ka soo gala dekedda boosaaso waxaan ku dhiirigelin doonaa dadkeena rag iyo dumar dhallinyaro iyo haweenba inay ka qaab qaataan dibudhisidda horumarka dalkeena kuna deeqaan fikirkooda iyo wakhtigooda iyo aqoontooda meesha ugu muhiimsanayd baan u boodayaa haddii laba daqiiq dhiman tahay waxyaabaha kale ee muhiimka ah haddii la i doorto waxaa ajandahayga shaqo meel sare kaga jiri doona soo noolaynta haybaddii baarlamaanka iyo xoojinta tayadiisaba waxaanan u mari doonaa shaqooyinka soo socda waxaan ka dhigayaa xarunta baarlamaanka meel u qalanta inay noqoto meel dal dhan looga taliyo waxaanan u dhammaystirayaa wax kasta oo u fududayn kara fulinta shaqo maalmeedkooda waxaan u habayn doonaa xubnaha baarlamaanka tababaro gudaha dalka iyo dibaddiisaba ah iyo aqoon isweydaarsi ay la yeeshaan baarlamaanada dunida oo aan xidhiir fiican la leeyahay waxaan dib u eegi doonaa mushaaraadka gunnooyinka iyo qarashaadka ay u baahan yihiin baarlamaankaas si ay u gotaan waajibaadkooda waxaan soo saari doonaa waa arrinta ugu muhiimsan siyaasadda udubdhexaadka u ah horumarinta baarlamaanka waxaan soo saari doonaa miisaaniyad degmadeed la yidhaahdo constituency development fund lana ogolaaday hadda oo ah lixdan iyo lixdankiina baarlamaanka ah qof walba meesha uu ka soo jeedo loo samayn doono miisaaniyad horumarineed ay maamuli doonaan guddi uu madax u yahay baarlamaanka si ay hawsha meeshaas uga fusho halkaana idin u fadhi waad mahadsantihi